Faa'iidooyinka dhirtu ay u leedahay nolosha ayaa ah mid aan la soo koobi karin, mana jirto cid aan si toos ah ama si dadban ugu tiirsanayn dhirta. Dhirta deegaanku waxa uu aad muhiim ugu yahay dhinac kasta oo ka mid ah nolosha wax kasta oo ka luma deegaanka waxa ay ka muuqanaysaa dadka deegaanka. Haddaba, qaar ka mid ah dhalinyarada waxbaratay ee ku nool degmada Dobley ee gobolka Jubbada Hoose ayaa faahfaahin ka bixiyay sida lagu ilaalin karo deegaanka loogana hortagi karo xaalufinta dhirta.
Magacayga waa Cabdicaziz Maxamed Biixi. Horta xaalufinta dhirta dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay. Marka koowaad horta dhirtu waa bilicda deegaanka. Horta een, jarista dhib- dhirtu macnaha dhibaatooyin badan bay bulshada dhexdeeda iyo saameyn bay ku leedahay. Waayo dhirtu waa bilicda deegaanka. Waa dhirta waynu harsanaynaa mar xoolahaynu xoolahayna baa inoo cunaya. Horta dadku intooda badan waxay macnaha dhirtan ay goynayaan waxaan kula talin lahaa in la iska daayo nabaad guur bay keenaysaa roob yaraan bay keenaysaa dhibaatooyin badan bay keenaysaa midda kale dadka intooda badan waxaa jira dad xaabo oo isticmaala dad kaloo guryaha ku dhisa haddana macnaha dhirtii marka la jiro roob yaraantani waxay ka dhalinaysaa dhirtan iyo nabaad guurkan bismillah magacaygu aamin cabdi cusmaan waxaa laga dhexli karaa wallaahi dhibaatooyin badan baa laga dhexli karaa jarista dhibta sidoo kale dhirtoo ku nabaad guurta haddii laga sameeyo maxaa dhuxushoo kale nabaad guur baa ka imanaya waa shay lama horaana kolka dhibaatooyin fara badan baa ka dhalanaysa haddii laga soo guro sidoo kale xaabo xaabadoo kale dhibi wey waa dhibinteeda leeg la shidoo kale dhibinteeda leeg weeyaan haddaan ka dhalinyar ahaan nahay degmada dhoobleyna waan kasoo horjeednaa waxa weeyaan farintaan ugu baaqayo maxaa degmada dhoobley in la yareeyo jarista dhibta waayo deegaanku waa deegaankeenii dhirxaarufin baa ku imanaysa haddii dhirta la jaro waxaan ugu baaqayaa in la yareeyo weliba aan laga maarmayn haddana in la yareeyo jarista dhirka ama dubista dhuxusha in la yareeyo oo laga hortago saan ugu baaqaya degmada dhooble Xaalufinta dhirta oo inta badan ka jirta degmooyin iyo deegaano ka tirsan dalka ayaa inta badan saameyn waxa ay ku yeelataa hadba deegaanka ay dadku ka sameeyaan xaalufinta dhirta.